ciidda maanta joogta ayaana mas-uuliyadda maanta ay saaran tahay berina kuwa imaan doona ee jooga ayay saaran tahay annagu marka inteydii maanta joogto mas-uuliyadda hayna waxaa nalaga raba waxay tahay wixii suurtagal ah maanta suurtagal ah oo soomaaliya u wanaagsan inaan samayno ma aha waxaa wax ugu fiican inaan samayno waan jeclaan lahayn laakiin haddana xikmaddii soomaalida ahayd mataladan gurnaa mise taako ee jawaabtu noqotay taako inaan guuri karno ma hubna eh tabar aan guurino marka maantana soomaaliya waa sidaas tabar ayay guuraysaa haddii aan yihaaha xikmadkeyga gaarka ah iyo wadcigeyga siyaasadeed iyo keeda amni iyo keeda dhaqaale iyo keeda bulsho maanta waxa uu saamaxayo oo ogolaanayo taas ayaa guud noo ah oo aan horumarinayno